بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda magaalada alfaashir oo ka sii daraysa dacmu sariic wadda xasuuq wadareedyo iyo kumanaana bukaanno ah oo ay ku toogatay cisbitaallada dowladda maali oo wajahaysa xaalad aad u adag jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo go'doon xooggan ku soo rogtay xukuumadda boomako iyo xaalad shidaal la'aan ah oo ka taagan waddanka laba sanno kadib duulaankii yuhuudda ay ku qaaday khaza qoraa yuhuudda hoo sheegay inay fashilmeen ahdaaftii uu netanyahu u qaaday dagaalka burburinna ay ka dhaxleen duulaankii toddobadii oktoobar dowladda ruushka oo isticmaalaysa sawaariikhda riddada dheer ay farsamayso kuuriyada waqooyi iyo xukuumadda biyunyang oo horumarinaysa tarsaanadeeda ciidanka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha shanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada alfaashir ee waqooyiga daarfur waxaa laga soo sheegayaa xaalado aad u culus iyadoo maleeshaadka dacmu sariic ay weli geysanayaan xasuuq wadareedyo warbixin uu daabacay wargeyska washington bost ayaa lagu sheegay in r s f ay fuliyeen weerar ka dhan ah dadka rayidka ah kadib markii ay gacanta ku dhigeen magaalada oo ay go'doon ku hayeen muddo bilo ah wargeyska ayaana tilmaamay in sawiro iyo dayaxgacmeedyada ay qaadeen ay markhaati ka dhigayaan xasuuq wadareedyada halkaasi ka socda kuwaas oo muujinaya gaadiidka dagaalka oo dul jooga meydad iyo sidoo kale burburka guryaha sida laga soo xigtay ila samafal ah oo ku sugan magaalada maleeshaadka dacmu sariic ayaa si tarabtarab ah u tooganaya dadka shacabka ah iyagoo ku beegsanaya asalka qabiilkooda goobjoogayaal ayaana sheegay in ragga iyo wiilasha dhallinyarada ah la kala saaray kadibna goob fagaar ah lagu togtay warbixinnada qaar waxa ay sheegayaan in cisbitaalka sacuudiga ee ku yaala jaamacadda alfaashir uu noqday goobta ugu badan ee dilalka ay ka dhaceen halkaas oo lagu togtay kumanaan bukaanno ah iyadoo sidoo kale ururka dhakhaatiirta suudaan war uu soo saaray galabta uu ku sheegay in maleeshaadka dacmu sariic ay si jamaaci ah u tooganayaan bukaanada ku jira cisbitaallada dhanka kale ururka jaamacadda carabta ayaa si kulul uga hadlay waxa ka socda magaalada alfaashir isagoo ku tilmaamay dembiye dagaal sidoo kale ururka gaalada midooda yurub ayaa isagana sheegay in wax dacmu sariic ay geysanayaan aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in si deg deg ah gargaar bini'aadinimo lagu gaadhsiiyo magaalada dowladda suudaan waxa ay sheegtay in dib haween ay ku waddo ciidankeeda ayna dib ugu laaban doonto magaaladaasi iyadoo dacmu sariic ugu goodisay inay uga argudi doonto dadka shacabka ah
موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka suheyb xubinta wargeysyada qodobo dhowra ayaynu ku soo qaadan doonaa oo qayb ka ah wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay aynu ku bilownay qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee yuhuudiga ah ninka lagu magacaabo kobinif ayaa sheegay in waxa loo yaqaano dagaalka dib u soo noqoshada uusan ahayn guul balse uu ahaa guuldaro taariikhi ah oo sahaynada soo wajahday isagoo ku dooday in guuldaradana laga yaabo inay keento isbeddel togan mustaqbalka fog kobinif ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska hartees ee laga leeyahay yuhuudda ku sheegay in maamulka gumaystaha sheegashidiisu ah in uu guul weyne gaaray dhab ahaantii muujinayso fashilkiisa sida qof ku dhawaaqaya waan faraxsanahay iyadoo wejigiisu muujinayo murugo wuxuu sheegay in guusha dhabta ahi aan lagu cabiri karin tirada dadka la dilay ama dhulka la qabsaday balse lagu qiimeeyo haddii la gaaray ujeeddooyinka siyaasadeed iyo militari isagoo tusaale u soo qaatay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan saddexdii ee yamu kibuur ee oktoobar ayuu sheegay in israa'iil xilligaasi dishay askar badan oo masaari ah oo ay qabsatay dhul ballaaran balse aysan gaarin ujeeddadeeda ahayd inay sii haysato siinaai dhinaca kale masar ayaa ugu dambayn dib u heshay dhulkeedii iyadoo aan dagaal dambe gelin taasoo ka dhigtay guusha dhabta ah guusha masar waxay ahayd guul inoo roon xitaa innaga ayuu yidhi niif maxaa yeelay waxay horseeday heshiis nabadeed oo qaatay ku dhowaad konton sanno ayna ka dhalatay heshiisyo kale oo xiga marka uu ka hadlayey dagaalkii yuhuudda iyo khaza ee saddex labaatankii oktoobar niif wuxuu isweydiiyey yaa dhab ahaantii dagaalkan ku guulaystay wuxuu xusay in yuhuuddu ay dishay in ka badan lixdan siddeed kun oo falastiiniyiin ah askariya shacab oo ay burburisay kaabayaasha nolosha ee khaza haddana aysan midna ka mid ahayn ujeeddooyinkii hore u sheegtay ka hirgelinta marka laga reebo soo celinta maxaabiista taas uu ku tilmaamay mid lagu khasbay cadaadis ka yimid madaxweynaha maraykanka donald trump kobinif ayaa soo koobay ujeeddooyinkii ay sahaynada ku dhawaaqday markii dagaalka la bilaabay kuwaasoo kale ah in la tirtiro maamulka muqaawamada in la baabi'iyo awooddeeda ciidan in la xoreeyo dhammaan maxaabiista in la maamulo khaza si amni ahaan israa'iil u xakamayso iyo in la barakiciyo shacabka reer khaza dhulkoodana yuhuud lagu deegaameeyo midna laguma guulaysan ayuu yidhi qoraagu dhinaca kale wuxuu sheegay in muqaawamada aysan dagaalka u bilaabin si ay u disho tiro badan oo yuhuud ah sida ay sahaynadu sheegtay balse ay ahayd si ay dib ugu soo celiso qadiyadda falastiin ajendaha caalamka arrinuu sheegay inay dhab ahaan suurtogashay maadaama dagaalkani dib u kiciyey wadahadalka ku saabsan dowladda falastiin ee madax bannaan kobinif wuxuu ku eedeeyey maamulka gumaystaha inay lumiyeen madax bannaanidii siyaasadeed iyo militari isagoo sheegay in hadda ay u muuqato saldhig ciidan oo hoos yimaada kormeere caalami ah oo uu hogaaminayo maraykanka wuxuu intaasi ku daray in sayidka cusub ee israa'iil donald trump laga yaabo inuu amro sii deynta hogaamiyaha falastiiniyiinta marwan barkuuthi inkastoo sahaynada si weyn ay uga soo horjeedo malaha guuldaradan waa fursadda ah inuu hogaaminayo maraykanka ugu dambaynna badbaadin karto israa'iil nafteeda una bilowdo waddo loo maro cadaalad iyo nabad ka dhexaysa labada shacab ayuu ku soo gunaaniday maqaalkiisa markiska daraasaadka ee bariga dhexe ayaa maqaal uu qoray falanqeeye ku takhasusay arrimaha afrika wuxuu kaga hadlay dhibaatada ka taagan shidaalka ee ka jirta maali iyo dalalka la diriska ah tan iyo bilowgii sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatankii dalka maali waxa uu wajahayaa dhibaato weyn oo ka dhalatay cunaqabatayn dhanka shidaalka ah iyadoo saahida shidaalka naaftada ah hoos u dhacday sababo la xiriira beegsi iyo howlgallo ay fulinayeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo sababay in gaadiidkii shidaalka uu hakad ku yimaado oo ay ku xayirmaan goobihii ay shidaalka ka soo qaadayeen dhibaatadan keliya ma aha mid dhaqaale balse waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid siyaasadeed oo keeni karta inuu isbeddel ku yimaado xaaladda gudaha ee maali hakadka ku yimid sahayda shidaalka waxay gacan ka geysan kartaa in dowladda ay wajahdo cadaadis gudaha iyo dibadda ka imaanaya taasoo halis gelin karta xasiloonida guud sababi kartana in ay dowladda dabadhilafka ah ee maali ay burburto xaaladda waxay u muuqataa mid ku sii ifidaya xuduudaha dalalka jaarka ah maali islamarkaana ku lug yeelan karta gobolka sida xiriirka caalamiga ah isgaadhsiinta ganacsi xuduud wadaagidda sahida saamaynta bulshada iyo dhaqaale sahida shidaalka oo yaraataa waxay sababtay in adeegyada bulshada sida gaadiidka korontada iyo warshadaha ay dhibaato kala kulmaan taasina waxay keentay in dad badan ay ka dareemaan saamayn toos ah dhaqaale ahaan maali waxay horey u lahayd dhaqaale jilicsan waxaase dhibaatadan cusuba kusii kordhisay in dhaqaale ahaan ay yaraadaan fursadaha shaqo sicirkuna uu kordho iyo in kalsoonida maalgashiga iyo ganacsigu ay hoos u dhacdo khataraha siyaasadeed iyo gobolka nidaamka dowladda militari ee maali ee ka jira waxaa ka dhex muuqda culays badan waxaana khatarta ugu weyn ay tahay in dhibaatooyin dhaqaalaha iyo sahayda shidaalku ay sababi karaan in dowladdu ay wajahdo suurtagalnimada isbeddel siyaasadeed ama kacdoon xiriirka maali la leedahay dalalka diriska ah ayaa wajahaya dhibaato tusaale ahaan xuduudaha qaar ayaa la xiray taas oo muujinaysa in dhibaatooyinka gudaha ay saameynayaan guud ahaan gobolka wargeyska sofobadnaya bress ee dalka bakistan ka soo baxa ayaa daabacay warbixin uu qoray wariyaha sergey ishenko taas oo uu ku falanqeeyey horumarka militari ee ay gaartay kuuriyada waqooyi gaar ahaan dhinaca gantaalada xawaaraha aadka u sarreeya ee hybersonik iyo doonyaha quuse ee nukleerka ku shaqeeya kuwaasoo hadda noqday halis dhab ah oo ka dhan ah maraykanka iyo reer galbeedka gantaalka cusub ee hawsong kow iyo toban ma wargeysku wuxuu sheegay in kuuriyada waqooyi ay labaiyo labaatankii bishan oktoobar tijaabisay gantaal cusub oo noociisu yahay hawsong kow iyo toban oo ah jiil cusub oo ka tirsan nidaamka kn labaatan saddex laguna qalabeeyey madax qarxa oo xawaaro sare leh gantaalkan sida ay sheegeen horumariyaashiisu ma suurtagelayso in la qabto ama la toogto iyadoo la adeegsanayo nidaam difaac oo cirka ah sababtoo ah wuxuu leeyahay xawaare aad u sarreeya socod toosan oo aana joogsan iyo muuqaal duulimaad hoose oo ay adag tahay in lagu raadiyo raadeerada warbixintu waxay intaasi ku dartay in gantaalka uu awood u leeyahay inuu si toos ah u garaaco bartilmaameedyo fogaan dhan lix boqol iyo sagaashan kilomitir taasoo siinaysa byongyang awood cusub oo halis ah tallaabada xigta ee byongyang sergey ishenko wuxuu xusay in kuuriyada waqooyi aysan ku nasan doonin guushan balse ay hadda hormarinayso gantaal dhexe oo xawaaro sare leh oo lagu magacaabo hawsung lix iyo toban b kaasoo gaari kara masaafada u dhexaysa saddex kun ilaa iyo shan kun iyo shan boqol kilomitir haddii ay mashruucani ku guulaysato wuxuu u suurtagelin karaa kuuriyada waqooyi inay garaacdo saldhigyada maraykanka xitaa gudaha alaska taasoo u dhiganta hanjabaad istaraatiiji ah oo heer caalami ah su-aasha reer galbeedka ayaa ah sidee loo gaaray heerkan wargeyska ayaa tilmaamay in su-aasha ugu weyn ee reer galbeedku isweydiinayo tahay sidee ayay kuuriyada waqooyi ugu suurta gashay horumar farsamo oo aan xitaa maraykan ku gaarin sida uu qoray iishashenko sirta arrintan waxay ku jirtaa heshiiska iskaashiga istaraatiijiga ah ee ruushka iyo kuuriyada waqooyi ee lagu saxiixiyey sagaaliyo tobankii juun labada kun afar labaatankii ee magaalada pyongyang kaasoo dhigaya in labada dhinac ay sameeyaan mashruucyo wadajir ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca iyo amniga gunaanad warbixinta uu daabacay wargeeska sofobadnaya bress waxay muujinaysaa in isbahaysiga cusub ee ruushka iyo kuuriyada waqooyi uu si dhab ah u bedeli karo miisaanka awoodaha militari ee dunida halka maraykanka iyo xulufadiisu ay wajahayaan halis cusub oo xawaare iyo farsamo sare leh xubinta wargeysyada ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka suheyb cabdulaahi si uu halkiisa uga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoum
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee taxanaha diinka bax aan loo hinin dowladdii abibakar
وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ترمذي كسر حسن وحكير أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وردلوا ربي وحو إذن كسار الجاهلية لفان كيدي إيا وتعاظمها بالآباء أبيان كذا لو وين وين إيو هيري كذا كذا كذا للأورنجر إلهي وإذن كسار كذا كذا للأورنجر إلهي وإذن كسار mid ka mid a aafaadka iyo masaa'ibta ku habsatay ummadda muslimka ah ee qalqalgelisay caqiidadeeda iyo diinkeeda waa mabda'a ku dhisan jaahiliyada iyo kala sooca kuwaas oo si adag ay ula dagaalantay diinta islaamka nebiguna sala allahu calayhi wasallam uu ku bixiyey juhdi badan sidii loo tirtiri lahaa raadadkeeda loona suulin lahaa muuqeeda mid ka mid ahna waa maanta waxa casrigan loo yaqaano waddaniyadda oo noqotay sanam la caabudo allah sukadiis heer dadka qaar ay diin ka dhigteen iyadoo la eegayo qofka jinsigiisa iyo kalarkiisa mabda'aas ayaa ku dhisan in qabyaaladda iyo hiiladaas jaahiliga ah la weyneeyo lagana dhigo wax mudan in loo dagaalamo lana difaaco dadkana qayboqaybo loo qaybiyo iyadoo la raacayo taas marka dambena diin iyo caqiide la aaminsan yahay laga dhigayo jaahiliyaddan ayaa ku dhex faaftay quluubta maskaxda dhaqanka iyo dhammaan dhinacyada nolosha ee bulshada waxaana shaki ku jirin in hiiladan diinla'aanta ku dhisan marka la eego awooddeeda xididadeeda iyo dhirirkeeda ay tartan kula jirto diimaha ay dadka addoommada u yihiin waa mid la baratamaysa islamarkaana hadafkeedu uu yahay inay dhicisayso diinta ambiyada lala soo diray iyadoo xadidaysa shareecada allaah uu u soo dejiyey in ay maamusho dhammaan dhinacyada nolosha wax welibana koobaysa dhanka kalena jaahiliyadan hadafkeedu waxa uu yahay in ay qaybiso ummadda midaysan ee allah subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون
aayadda qur'aanka wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun yacni ummaddiinnan risaalada loo soo diray ee muslimkaa ummad keliya weeyaan anna rabbigiin baan ahay iga dhowrsada oo iga baqa oo iga cabsada oo icaabuda oo aniga i ateeca ayaa allah odhanayaa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu si adag ula dagaalamay hiilooyinkaas jaahiliga ah wuxuu xidhay daaqadaheeda iyo dhammaan waddooyinkeeda sababtoo ah waxay halis ku yihiin jiritaanka diintan caalamiga ah iyo ummaddan midda ah shareecada islaamkana waxaa ku soo ororay nusuus fara badan oo ka digaysa arrimahaas kor ku xusan sheegaysana xumaanta ay leedahay jaahiliyadaas mana ahan wax la tirakoobi karo qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakrin laha isagoona dareensinaya muhiimadda mawduucan waxa uu leeyahay qofka darsad taariikhda isagoo ka madax bannaan ujanjiiridda siyaasad koox ama madhab gooni ah wuxuu qirayaa in hiilada jaahiliga ay sabab u tahay una ahaan jirtay kalageynta iyo fasahaadinta iyo kharibaadda insaanka dhexdiisa haddaba maxaa laga filan karaa ruuxu istaagay in uu beddelo nolosha ummadda mideeyo u sameeyo hal hoggaan ka dhigo mid hal jir oo kale isku damqanaysa ruuxaas waxaa caqligu keenayaa in ummaddaas uu kala dagaalamo qabyaaladda iyo hiilada ku dhisan jaahiliyadda iyo diinla'aanta balse duulaannada isdabajoogga ah ee ummadda uga yimid saliibiyiinta iyo hoos u dhaca faafinta dacwada islaamiga ah ayaa in badan oo ka mid ah shucuubta islaamka ay ku qanceen in hiilooyinkaas jaahiliga ah ay mar kale soo nooleeyaan iyagoo aaminsan dhiigga waddanka kalarka luqadda una ay ictibaarinaya in ay yihiin wax ka mid ah nolosha aanan laga maarmin taasoo keentay in ay ku qancaan oo ay qaataan intaa waxaa sii dheer in bulshooyinka muslimiinta ah ay soo nooleeyeen jaahiliyadaas oo islaamku dilay iyagoo boorka dib uga jafay astaamaheedii iyo mabaadi'deedii hore waxayna iska indhatireen in islaamku ugu yeray jaahiliyo oo ah eray bixin wax ka adag aysan jirin intaa waxaa sii dheer in suulinteeda islaamku uu abaal sheegtay isagoo ka badbaadiya waaqicaas mugdiga ah ay ku jireen wuxuuna ku tilmaamay nicmo aysan jirin nicmo ka weyn allaah waxa uu yidhi واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
yacni xusuustaa la leeyahay markaa shalayto aad cadow isku ahaydeen aad kala tagsanaydeen aad kala fogaydeen oo ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa iyo fadligiisa uu isku kiinkeenay oo walaalo iskaga kiindhigay wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaar maxaad taagnaydeen markii hore intaan rasuulka laydiin soo dirin intaan ilaahay manhajkiisa iyo kitaabkiisa iyo mabdi'iisa idiin soo dirin iyo dastuurkiisa waxaad taagnaydeen god naar ah qarkiisa oo aad ku sii dhacayseen fa anqadakum minha baa ilaa yidhi ilaahay waa inka badbaadiyey idan markaa nicmadaas iyada ah oo nicmad ka weyne aysan jirin waa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku nicmaystay oo uu ku galladaysanayo ummatulmuslimiin qur'aanka inay ku shukriyaan nicmada rabbi inuu ka saaray mugdiga oo ay ku shukriyaan nicmada rabbi ayaa la doonayaa nicmadaasoo nicmad ka weyne jirin idan marka subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu galladaysanayaa nicmadaa uuna siiyey nicmat aliimaan nicmat alislaam nicmat alhidaayah allah waa kii ahaaday mid idiin dhimriya idiinna naxariista waxa weeyaan waxay ku laabteen jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii iyo kufriyaadkii iyo milalkii kala duwanaa ee uu gaaladii iyo wixii ummadihii ka horreeyey ay ku tageen maxay tahay mowqifka laga doonayo in qofka muslimka ah uu ka qaato jaahiliyaddaas iyo khatarta ay leedahay waxaa qodobkaas inoo bidhaaminaya sheekh cabdulilaah abukhaalid wuxuu leeyahay marka waxa shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaratay dadki maaratay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay mar hore uu casimaadkaas allatii amaataha alislaamu uu dilay bay dadkan maanta soo noolaynayaan oo u heysayaan u cayaarayaan oo ku faanayaan oo raggii hogaaminaya jaahiliyada ayaa maanta la ammaanaya maanta waxaad arkaysaa mathalan masar oo kale fircoon baa lasoo noolaynaya xataa waxaad arkaysaa kuwa kooda fariiqyada kubadda cayaara waxaa loo yaqaanaa tiimka alfaraacina alfaraacina kuwa lihada samaysteenba oo kubadda ku cayaaro oo magac tiimkii faraacina iyo soomaaliga maanta ciyaariyaad maqlaysaa laba masriya waxaad arkaysaa turkiya iyadoo ninkii gaalka ahaa ee khilaafa islaamiya riday ee kamaal mustafa kamaal ataturk ataturk laga dhigay aabihii turkiya ataturk macnaheed waxa weye aabihii turkiya loogu yeedrayo oo meel kasta taallaya sanamooga taagan yahay oo la weynaynayo marka dadkii maanta waxay u cararayaan jaahiliyadii diintu ay dishay ee lala dagaalamayay ayaa maanta in lasoo noolaya iyo shucuubtii qaarkood ama dhammaanba shucuubta islaamku maaragtay ay u dagaalamayaan oo rabaan inay soo noolayaan mowqif almuslimi naxw aljaahiliyati wa shacairiha qofka muslimka meeshuu iska taagayo jaahiliyada iyo shacaaraadkeeda halbeegyadooda haldhigeeda jaahiliyada wakhtigeedii uu tegey ee laga soo gudbay uma dhowaanayo kumana xusayo qofka muslimka ilaa inuu cadho iyo karaahiyo markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya wuu necab yahay buu leeyahay oo jidhiirac ayaa ku dhacaysa qofka markuu soo xusuusto jaahilnimadii muslim dadku ku noolaayeen ee laga soo gudbay wuu ka jiriirocaanayaa buu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay bal ka waran waxaad ka soo qaadaa qof xidhnaa oo gaala matalan xidhatay sijiin oo la tacdiibin jiray oo markii dambe xadhigii laga sii daayey markuu soo xusuusto ayaamihii u xidhnaa ma farxad buu ku qaabilayaa oo u hiloobaya mise wuxuu odhanaya markuu mise markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya qalbigaa xanuunaya marka dadka waxay ahayd markay jaahiliyadda soo xusuustaan iyo qabyaaladii iyo waxa la isku dili jiray inuu qalbigu xanuuna ka gubtaan bay ahayd oo maaragtay ay aada u nacaan bay ahayd laakiin maanta iyagaba u sacyaya marka dadku waxaa la rabay jaahiliyada iyadaa iyo casabiya alqabaliya iyo wixii lasoo maray markay xusuustaan inay ka jiriircoodaan diidaan ay maaragtay aad u nacaan bay ahayd laakiin maanta cagsigaa loo socdaa dad badan baa raba inay soo noolayaan u dagaalamaya u sacyaya sidii loo noolayn lasoo noolayn lahaa muslimiinta ku saamoobay duulaannada fikri iyo doodaha reer yurub ayaa bilaabay inay weyneeyaan una hiloobaan noloshii iyo dhaqamadii hore ee islaamka ka horreeyey waxay ku dadaaleen in ay soo nooleeyaan astaamihii xilligaas sidoo kalena ay weynaayaan hogaamiyaashii wakhtigaas jiray iyagoo u arka inay yihiin dad lagu daydo ama in lagu faana mudan ama haddii si kale loo dhigo waxay u arkaan nicmo islaamku uu kala dagaalamay ama uu ka hor istaagay taasina waxay meelkadhac weyn iyo dafiraad ay ku tahay nicmada weyn ee allaahu u galay ummaddan iyo sidoo kale khayrka iyo wanaagga uu la soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxayna muujinaysaa in ay tahay fududaysi lana yareysanayo khatarta xumaanta iyo gaalnimadu ay jaahiliyaddu leedahay taasina waa wax aan ka qarsoonayn qof kasta oo caqli leh waxayna tani keeni kartaa in nicmada ay ku waayaan carrada allahna ay ku dhacdo ummaddii sidaas u dhaqanto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون
ilaahay wuxuu leeyahay ha u dhowaanina ha u durkinina ha xaggooda ha aadinina kuwa daalimiinta ah oo haddaa aaddaan u durugtaan xaggooda naarta ayaa idin qabanaysa naarta ayaa idinku dhegaysa naartaa gelaysaan oo markaas aad gashaan naarta ilaahay idin geliyana wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa allah ka sokay wax idiin gargaarayaa ma jiro tumma markaa kadib laa tunsaruun laydin gargaari maayo wax awliya oo jaal iyo saaxiib iyo waday iyo mid ku ahna ma jiro wax habayraate ku fiirinaya kuu naxariisanayaa ma jiro mar haddii ilaahay ku cadaabo thumma markaa kadib laa tunsaruun laydiin gargaari maayo ka fogaadaan leeyahay raaca rasuulka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii waa uu la dagaalamay arrintaas aan soo sheegnay ayaa ah xog waranka sooyaalka dunida islaamka waxay ku dareensiinaysaa in muslimiintu ay wajahayaan hirar jaahiliye ah oo lugta marinaya dhammaan dhulalka muslimiinta geeska gees waana mawjaddii ugu weyneed ee soo marta sooyaalka islaamka marka laga eego dhanka awoodda iyo dhanka saamaynta waxa ayna ka duwan tahay dhammaan musiibooyinkii soo maray dadkuna ma ahan kuwo ku baraarugsan oo u tafaxiitay inay la dagaalamaan waxaa xilliyadii horey dhacayay in doodaha ka yimaada gariigga oo ay si caqliyeesan oo ay ku dheehan tahay dood cilmiyeysan ay kala hortegayeen culimmadii iyo mufakiriintii wakhtigaasi noolaa sidoo kale waxaa caalamka islaamka soo martay kuwa munaafiqiin ah iyo kuwa diinta qalloocinaya iyagana waxaa si cilmiyeysan oo maskax iyo xujo leh kala hortegay culimmadii iyo indheergaradkii xilligaasi islaamkuna wuxuu ahaa mid cilmigiisa iyo awooddiisa ku burburiya dhammaan hirarka diinladirirka ah arrintuna ma ahan oo keliya hoos u dhaca dhanka akhlaaqda cibaadaadka kudayashada reer galbeedka ee baraxa tiran inkastoo intaas oo dhammi ay yihiin masaa'il mudan in loo istaago haddana dhibaatada haysataa caalamka islaamka intaas oo ay ka weyn tahay sababtoo ah waa diinkabax iyo dumin islaamnimo dagaalka maanta ka jira dunida islaamka waa dagaal u dhexeeya doodaha iyo aragtida reer galbeedka iyo diinta islaamka oo ah diintii ugu dambaysay diimaha allaah dunida uu soo dejiyey waxaana laga yaabaa in ay noqoto dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex mara diintan iyo kuwa diinla'aanta ah
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى